haatana ku soo dhowaada barnaamijkii hidaaye dhaqanka oo inoo haya axmed faarax cali dhaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal malahayga sheekooyinka maansada lagu waariyey ee ku saabsan martida xididkana ah waxaa kuwa ugu caansan ka mida tii dhex martay ismaaciil yuusuf oo qoorleex loo yiqiin iyo niman wada maansayahana ah oo uu gabarh ka qabay gabadhaas ay ku xidideen oo cambare cabdidaahir la odhan jiray intii haddaba aanay gabyaaga u reeroobin ayaa labada dhinac shaki kala galay yarad hordhaca asi aan dhammaystirayn ayuu qoorleex bixiyey siday caadadu ahaydna wuxuu filaayey in gabadha oo dhibaatsan loo soo wareejin doono dabadeedna aqal iyo aroos cuddoon loo gangaami doono hase ahaatee taasi suuragal umay noqon markiiba waa la kala guuray colaado degaanka ka aloosmay dartood kala carar baa dhacay labadii reer ayaa midba dhinac u geediyey dabadeedna ciddii ay gabadhu ku jirtay baa waxay ka soo jeensatay agagaarka weeb iyo geyi aad uga fog kii horey ay u degi jireen waa markaas markuu qoorleex bilaabay gabayadii uu kaga calaacalay labada kala daran ee isu raacday geelii yaradka looga qaatay oo reero kale u daaqaaya iyo inantii uu ka bixiyey oo aan gacan ugu jirin waxaa gabayadaas ka mid ahaa kii uu ku canaantay raggii ay xigtada dhow ahaayeen ee geeliisa markuu bixinayay goobjoogga u ahaa isla markaasna ka qaba waayey hal dhool la odhan jiray oo geelii yaradka ahaa ku jirtay isaga oo magac dhabaaya waa gabaygii uu ku bilaabay dhallaankaaga waa laga qabtaa dhuxul hadduu laaci ninkii dhagala waa lagu dhaqaa hadalka dhaadheere dhan baa loo ridaa awr hadduu gees u dheeliiye ushaa lagu dhuftaa neef hadduu dow ka sii dhici maantaan dhabaan dhabay haddii dhacanta loo jiido allaa dhacaya dhooley haddii laygu wada dhaarto dhallinyariya waayeel haddii dhabiga lay saaro dhamas iyo haddii layla dhaco midayo dhuudhuuban halihii aan dhooldhoolin jiray ma aanan dhiibeene anoon dhimannin baa reer ogaas dhaxal u haystaa ibi nimankii ay xididka ahaayeeni gabayadiisii calaacalka ahaa oo dhan waa uga soo jawaabi jireen iyaga oo aan u turayn walwalka ku gaamudhayna aan uga garaabayn qaar baaba kula dooday gabadh iyo geel toona in aanu ku lahayn xoolo wixii uu bixiyena ay u qaadanayaan isaga reerahoodu mag ay horay uga qabeen dabadeedna iska daa garoonsiiyo uu ka hele tixdii calaacalka ahabay inta ku haadsadeen ugu magac bixiyeen ismaaciil cataabe ayay ku naanayseen carays gurxan gabyaal lagu magacaabi jiray oo raggaas ka mid ahaaye waatuu ku lahaa ismaaciil cataabow rag waa kii calool adage hashaydii caddaydunbaad meel la cadanyoone macayaayir baa lagu helaa waa cambara foose wax gabayada la isu tabiyo iyo wax la kala maqnaadaba gadaalkii la isu soo guuriyo la isu soo noqoy awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la isaga soo dhowaaday yaradkii dhimanaa markuu soo dhammeeyeyna qoorleex iyo cambaro waa la isu dhisay ooli iyo saygeed ayay noqdeen wixii maanse ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay beri dambe oo cambaro ay gabyaaga carruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socoto ahi qoyskeedii soo haybsadeen iyaga oo aan weli aqaladii gaadhin asi ay aad ugu dhow yihiin ayay araaraha iyo awradaaqeenka seedigood qoorleex isaga soo horbaxeen markii la isnabdaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awr ka baxsatay inuu raadkeeda hayo sidaa darteedna wuxuu kula teliyey inantoodiibaa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu u soo noqonayo taas ayay raggii ku qoonsadeen waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soori lahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto waxaa la xumaatay xidid bay ahaayeene isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay cambaro kor dhoobtaan habeenkaas gurigii qoorleex ma tageenoo ma ku hoydeen mase hadalkii seedigood intay ka dudeen bay horey usii dhaafeen hadday ku hoydeense ma ugu soo noqday mase awrtii buu inta waayey reerkiiba ka dhaxay waa su'aalo aanan ka jawaabi karayn waxaase la hubaa galabtaa kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex aloosantay silsilad maanso oo waageedii aad loo wadwadi jiray silsilad mararka qaarkood wax ka sheega jiribada labada dhinac loo mari jiray silsilad uu qoorleex dhinac ka ahaa dhowr seediyaashiis ahina ay dhinaca kale ahaayeen si kastaba ha ahaatee martidii xididkana ahayd markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u wariyeen waxay muggii la waraystay ku warrameen in qoorleex ka dhuuntay oo si aanu u sooriyeyn markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku daray dabadeedna gabyaa iyaga ka mid ahaa oo gaani faarax la odhan jiray ayaa gebiyey qoorleex ayuu ku eedeeyey inuu ka seexday iyaga oo ah marti xidid iyo xigaalo ay labadaba ahaayeen waxba yuubanan u loogin bariis geedaysanna ku soorine marti haruub haruub caana ahi ay ku fillaan lahaayeen wuxuu yidhi rag cadiban carraabana ah oo socod ku caatoobay oo cuurka reer magan ahoo idin cashiiraystay waa ceeb cambara daahiray cawda igu laabe xeeryahan casuustiyo bariis subagu ceegaaga waxba yuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaa ee cadaabkii legee muu haruub caana lagu siiyabu tixdaasi markay u tagtay qoorleex wuu ka jawaabay wuxuuse kaga jawaabay hab aysan cidina ka filayn waxaa laga malaynayay inuu yidhaahdo niman yaho waad i masabidaysaanoo waad i madax goosanaysaane anigu idinkama dhuuman oo idinkama seexan dhabarkana idinma jeedin gabaygiinnu xumaan iyo kala dhimasho xidid unbuu tarayaaye aashiinna sidaas ulama garnaqsane waddo kale intuu jibaaxay ayuu eeddii loo haystay dusha u saaray haweenaydii u dhaxday isagoo leh haddiiba aan anigu idin qadiyey sow cambaro idinka gabadhiinni ma ahayn may iyadu reerka wax idinka siiso idiinna soo furfurto tabaraha iyo qumbayaasha subagu uga buuxo gasada aqalkana ugu tiirsan sidaas markay yeeli hadday aniga diidmo iga dareentana may ila dagaasho oo wiilka yaroo ay sidato ka bannaan ii dhigto maxaad aniga igu galaysaan haddii ay iyadu idin gabtay wuxuu yidhi iyaduba go'dadu weydinkee may i gacan dhaafto gunti naagaha meel dhigee gadowga may laacdo guulguul hadday iiga baqi gabanka may tuurto galool hoostii bal may darmada gila idin siiso waxaa markiiba qoorlix u soo jawaabay gabyaa beryahaas aad u da'yaraa si waayadii dambe caan noqday lana odhan jiray maxamed cumar dage tuducyada kooban ee gabaygiisa naga soo gaaray cambare ayuu kaga reebayaa eeddii uu qoorleex kula kufay marka hore wuxuu xusuusinayaa reer miyiga soomaalidu waxay wada garanayaan oo ah geelu markuu soconayo inaan sinaba lugtu jeeniga u dhaafi karin taasna wuxuu uga jeeday inuu yidhaahdo marnaba suuragal ma aha cambara intay reerka maamulato in wax aanad adigu ka bixin ay ka bixiso say kaa ammaan heli mayso oo arxanlaawo ayaa tahay malaha marka keliya ee laga yaabo inay cid wax ka siin kartaana waa adiga oo ay sodcaal dheer kugu og tahay amaba sida loo joogo raqdaa iyo ruuxaa meel ay ku dhibicday la garan waayo haddaad iilato oo xabaal lagugu hubsado ayaa la arki lahaa sida wacan ee cambaro ay ilmaadeeradeed u sooriyeysee bal horta adigu dhimo wuxuu yidhi geeluba ogaasoy hadduu aashi soconaayo lugtu orodka jeeniga inay ku agmartoy dhaafto ugub weeye oo waa xaaje aan waalidkeed arag naagtuu arnaa uud qabo oo ku ag wareegayo isagoon socoto dheer jirin lagana ay waayin adduunka iyo reerkuu lahaa kama ulayseen haddiise ay agoontowdo oo iilka lagu geeyo anfac kalama oosheen cambara ina adeerkeede ingeysaar muxuu tari haddaan eedi qabanaynin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahy axmed faarax cali ilaajaa